bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay idaacadda alfurqaan jazaakum allahu khayran ee waa tahay waxaad wax inooga sheegtaa ama wax ma inooga sheegi kartaa dagaaladii waayahan ka dhacayay duleedka degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam jazaaka allahu khayran dagaalada ka dhacayay maalmahan deegaanada afgooye iyo hareeraheeda maalmahanba way socdeen wayna soo lalaabanayeen cadowgii ilaahi subxaana watacaala markii laga saaray deegaanadaasi laga xoreeyey gacanta mujaahiinta ee soo gashay ayay waxay rabeen inay isku dayaan inay mugtahay amniga iyo shareecada islaamka deegaankaas lagu dhaqaayo inay calqaladeeyaan duulaan ayay kusoo qaadeen haddee insha allahu tacaala dagaalo badan ayaa ka dhacay deegaankaasi cadowgana khasaa'ir fara badan ayaa ku gaaray meelo badanoo ka dhacay oo cadowga lagu beegsaday waxa weyaan waan insha allahu tacala mujaahidiintani way horo fadhiyaan si mugtahay deegaankaas mugtahay shareecada islaamkana loogu dhaqi lahaa cadowgana loogu difaaca ummadda soomaaliyeed ayay waxaweyaan mujaahidiinta waxaweyaan markasta waxaweyaan ugu jiraan ilahi subxana wataala ha barakeeyo marka deegaanka dagaaladaas ayaa soo noqday oo ka dhacay cadowgana khasaa'ir fara badan aa lagu gaarsiiyey ee maxaad inooga sheegi kartaa khasaaraha ciidamada shisheeye maalmihii lasoo dhaafay ku gaaray dagaaladii ay kala hor yimaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jazaaka allahu khayran dagaalada kulley dee cadowga ilahi subxana watacaala lagu hortaagnaa cadowga khasaa'ir fara badan ayaa kasoo gaaray cadowgaas kulley waxay ka koobnaayeen gaalo asal ah oo yugandheys ah oo mugta nagu soo duulay iyo kuwa u ah caratuur ah oo soomaali ah ilaahay subana watacaala ku hamahadsan khasaa'ir far badan ayaa gaaray hadda inta la xusi karo waxaa ka mid ah dhaawacooda iyo dhimashadooda markii laisku daro boqol kor ayay u dhaafaysaa murtadiinta iyo yugandheyska intaba gawaari fara badanna waa laga gubay kamaa-in fara badan oo deegaankaas ka dhacayo cadowga iyagoo meelaha mugta saayid u marayso lagu beegsado khasaa'ir faradan lagu gaarsiina waa jiraan marka khasaarahaas waa maalmihii ugu dambeeyey miya waa maalmihii ugu dambeeyey dagaalada dhacayay khasaa'irkaas ku gaari gaar ahaan labadii maalmood haddii ugu dambeysay dagaalada dhacayay ilaa iyo boqol koray u dhaafayaan dhaawacooda iyo dhimashadooda ee ku gaaray cadowga ilahi subana wataala ku mahadsan gaadiid fara badan oo mugta shan gaari laga xusi karo oo kuwa gaashaaman ah ayaa halkaa looga gubay ee waa tahay waxaa la isweydiin karaa ciidamada uganda waayahan xeryahooda ay isku ilaalinayeen ee askarta dowladda federaalka duulaanada ay qaadayaan umay raacaynin muxuu yahay ujeedka ay ciidamada shisheeye ka leeyihiin duulaankan ay ku soo qaadeen goobaha lagu maamulo shareecada islaamka jasaaka allahu khayran ilaahay subana watacaala ha idin barakeeyo kulley dee waa iska caddahay gaalada waxa inagu soo duushay ee duulaanka inagu soo qaaday waa laba ula jeedo midda ugu horreysa waxaa gaalada aan isku haynaa waa diin iyo mabda iyagana mabda ay xaqiijinayaan annagana mabda a xaqiijinayna waxay nugu soo qaadeen marka deegaanadaasi ugu soo duuleen mabdaooda mabda'ooda ayay xaqiijinayaan diintooda ayay wataan anigana teenaan wataan wadana aan u dagaalamaynaa marka taas waa mid midda kale haddee waa dana dhaqaale iyo mogtahay noolol ayay raadinayaan cadowga ilaahi subana watacaala dadkaas muslimiinta say u dhibaateyn lahaayeen hantidoodana mogtay u boobi lahaayeen ayay duulaan u yihiin haddee jazaaka allahu khayran mujaahidiintana dee arrintaas insha allahu tacala ilahi subana wataala ha barakeeye inay muslimiinta ka dafciyaan cadowga saa'ilka ah ayay mogtahay ku ballameen ilahi subana watacaala ku mahadsan waxaa weyaan maanta sugay cadowgaas maogtahay mogtahay muslimiintana ka dulqaade ee waa tahay su-aasha la isweydiin karo waxay tahay hadda ciidamadii shisheeye iyo askartii dowladda federaalka ee isla duulayay ee duulaanka ku ahaa deegaanka beriire iyo deegaanada dhaca ee si guuduleedka afgoye halkay ku sugan yihiin xilligan jazaaka allahu khayr meelihii lagu dagaalamay mujaahidiinta ku sugan ilahi subana watacaala ku mahadsan raayo towxiid ayaa ka babanayso shareecada islaamka ayaa ka shaqaynayso cadowgana dee insha allahu tacaala weli waa laiska hor fadhiyaa deegaankii iyagana meelihii mugtahay maalmihii duulaan ka soo qaadeen ayay ku laabteen mujaahidiintana insha allahu tacaala waxaweyaan tarabus iyo mugta iyo qorshe ayay ugu jiraan ilahi subana watacaalana ha waafajiyay xaqa cadowgaasna insha allahu tacala way jabi doonaan marka waxaan caddaynayaa si buuxda inay mujaahidiinta meelihii lagu dagaalamay inay gacanta ugu jirto raayo towxiid ee ka babanayso shareecada ilahi subana watacaala ee ka shaqaynayso jazaaka allahu khayr ugu dambeyntii gobolka shabeellada hoose oo aad mas-uul ka tahay waxaa ku nool bulsho fara badan oo ka kooban qabaa'il kala duwan maxay tahay fariintaada ee ku wajahan qabaa'ilkaasi iyo si guud dhambaalka aad dirayso jasaaka allahu khayr waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa si guud si gaar ah qabaa'ilka degan gobolka shabeellada hoose jazaakum allahu khayran garb istaagga aa muujiseen ilaahi subana watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro juhdiga aa bixinaysaan xoolihiina alla garab taagantihiin mujaahidiinta walaalihiina ah cirdigiina iyo sharafkiina difaacaya ilahi subana watacaala bedel khayr qaba alla idin siiyo sabra oo dulqaata cadowgaani idin dhibay ee deegaanada mugtahay idinku dhibay amnigiina ciriiri geliyey way bixi doonaan insha allahu tacaala wayna xoroobi doonaan deegaanada hadda ay ku harsan yihiin way ka xoroobi doonaan hadda insha allahu tacaala way bixi doonaan cadowgan waxaa weyaan derisna lama aha wax naga dhexeeya malah waxaa naga dhexeeya keliya xabad unbaa naga dhexeysa waa cadow ilahi subana taala noo sheegay in allaha caduwun lilkaafiriina gaalada ilahi subana taala cadow yihi anagana cadowgan ku nahay marka jazaakum allahu khayran sabra la sabartama cadowga wiilashiina waxaweyaan iyo mogtahay u hura inay diinta ilahi subana tacaala ay difaacaan idinkana waxaweyaan hadaalina insha allah tacaala sabra waxaa kaloo u hambalyeyn lahaa qabaa'ilka degan ee gobolada kale si guud iyagana insha allahu tacaala inay ku daydaan qabaa'ilada kale ee mugtahay garab istaaga mujaahidiinta ee mugtahay mar kastaba waxaweyaan wiilashooda waxaweyaan ku bixina dhiigooda ku bixinaya diinta ilahi inay difaacaan iyagana waxaweyaan ku daysada waxaan u hambalyeynaya si gaar ah wilaayaadka kale ilahi subhana taala nasriga maanta u dhexalsiiyey sida hiiraan ilahi subhana taala ha barakeeyo mujaahidiinta iyo wilaayadii si guudba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahi subhana tacaala waxaweyaan ku xamdiya ilahi ugu mahadnaqa nasrigaas iyo guushaas ilahi subhana tacaala idin dhexalsiina ilahi ugu mahadnaqa ilahi subhana tacaala ha idin sugo cadowgaasna ilahi ha isii raaciyo intaasaan dhihi lahaa jazaakum allahu khayran sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada hoose aad baad umahadsan tahay